ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تدلو bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah dowladda turkiga oo si cad u sheegtay in etoobiya ay xaq u leedahay helidda marinbadeed ku yaalla soomaaliya falanqayn arrintaasi ku aadan ayaad maqli doontaan dagaal jab xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka ridada oo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo faahfaahin ayaan idinkaga haynaa dagaallo culus ayaa mar kale dib kaga qarxay gobolka maxaarada ee dalka itoobiya sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda masar oo shaacisay sababta faragelinta ay ugu samaynayso soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan wilaayada shabeellada dhexe oo kulan la qaadatay nuqabada wilaayadaasi kelimaadkii laga jeediyey kulankaasi ayaad dhegaysan doontaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
يسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا waa hagaag aan ku bilowna qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno dowladda turkiga ayaa si cad u sheegtay in etoobiya ay xaq u leedahay helidda marinbadeed ku yaalla soomaaliya haddaba arrintaasi ayaa warbaahintu ay aad u hadalhayeen saacadii lasoo dhaafay waxaana ka waraysanay waryaheenna axmed xasan alfaatix aad baad u mahadsan tahay ismaaciil tan iyo markii fashilka uu ku yimid wejigii saddexaad ee wadahadaladii ka socday waddanka turkiga ee lagu doonayey in qayb ka mid a badda soomaaliya lagu siiyo dowladda xabashida etoobiya ayaa arrinkaas si weyn loo hadalhayey toddobiy tobankii bishan sebtembar ee sii dhammaanaysa ayaa la filayey in dhinacyadu mar kale ay ku kulmaan magaalada anqara ee caasimadda waddanka turkiga laakiin ma dhicinin wixii intaas ka dambeeyey wax war ah kama soo bixinin dowladda xabashida etoobiya iyo kooxda xasan gurguurte oo ku aadan baaqashada ee wadahadaladii la filaya in halkaasi ka dhacaan balse markii ugu horreysay ayaa la helay qodobo xasaasi ah oo dowladda ee dabadhileefka turkiga ay ku doonayso in lagu dhammeeyo xiisadaha ka dhashay ee is-afgaradkii abiy axmed iyo muuse biixi ay kala siixdeen bishii janawari ee horaantii sanadkan kaas oo dhigayay in etoobiya la siiyo marinbadeed saldhig militarina ay ka samaysato xeebaha ee gobolka owdal ee gobolada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya tan iyo markii heshiiskaas la saxiixay ayay xiisaduhu sii xoogeysanayeen turkiga ayaa xasan gurguurte madaxa kooxda ridada wuxuu ku cadaadinayaa inuu aqbalo dhowr qodob oo badankood maslaxad u ah dowladda xabashida etoobiya waxaana qodobadaas ka mid ah in etoobiya si rasmi ay u hesho marinbadeed wasiirka arrimaha dibadda turkiga ayaa sheegay in xabashida etoobiya ay xaq u leedahay helitaanka qayb ka mid ah biyaha dalka soomaaliya arrinkaas oo si aad ah layskula dhex maray baraha bulshada ee bannaankana soo dhigayey sida turkigu uu u hoosaasinayo dhamaca fog ee dowladda etoobiya ee ka leedahay biyaha dalka soomaaliya waxaana tani loo arkaa inay yihiin turkiga iyo etoobiya laba burcad oo doonaya in ay boobaan kheyraadka ummadda soomaaliyeed dhexdhexaadinta xukuumadda dabadhilifka turkiga ee wadahadallada u dhexeeyo xukuumadda ridada ee fila soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya waxay ku salaysan tahay baa la yidhi dhowr qodob oo badankood lagu cadaadinayo kooxda ridada haddii si kale loo dhigane waa kuwo ka shaqaynaya dhamaca guracan ee xabashidu ay ku doonayaan qaadashada qayb ka mid ah ee biyaha badda soomaaliya sida uu sheegay xildhibaan maxamed aadan oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka daaquudka kooxda ridada kaas oo markii ugu horreysay ka shanqariyey qodobada laga qariyey warbaahinta ee turkiga uu shardi kaga dhigay inuu ku dhexdhexaadiyo dowladda xabashida etoobiya iyo kooxda ee ridada soomaaliya qodobada ugu muhiimsan ee turkigu shardiga uga dhigay wadahadalladaas waxaa ka mid ah joojinta xiisadaha u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya si loo abuuro baa la yidhi jawi wadahadal ah oo midaysan in labada dhinac ay ku heshiiyaan in xal duulmaasiyadeed lagu dhammeeyo khilaafka u dhexeeya in la baabi'iyo walaacyada soomaaliya ee la xidhiira madax bannaanideeda iyo midnimadeeda dhuleed in soomaaliya ay ogolaato in etoobiya marin badda ah yeesho iyadoo xaq u leh halkan xukuumadda dabadhiifka turkiga waxay halkan u aragtaa in etoobiya ay saami ku leedahay badda soomaaliya qodobka ugu dambeeya ayaa turkiga wuxuu ku yidhi waa in etoobiya marin rasmi ah ay ka hesho badda soomaaliya laakiin aan loo marin maamulka somalilan afartan qodob waxay muujinayaan sida turkigu ula safan yahay dhanka etoobiya isla markaasna daaha gadaashiisa uu ka taagan yahay mashruucan la doonayo in lagu boobo biyaha soomaaliya falanqeeyaasha ayaa aaminsan in tallaabada ay qaaday dowladda turkiga aysan farxad gelin xasan garguurta madaxa kooxda riddada balse uu ku dhiiran kari waayey in turkiga u sheego diidmada ku aadan arrinkaas taas bedelkeedna xasan garguurta wuxuu u waacday dhanka xukuumadda dabadhilifka masar halkaas oo magaalada alqaahira uu kula soo saxiixday heshiis dhanka amni iyo iskaashi militari dowladda dabadhilifka turkiga ayaa horaantii sanadkan lagu wareejiyey badda iyo beriga soomaaliya waxaana la filayaa in turkiga uu boobo shidaalka iyo khayraadka dihan ee dhex eegaaga ee biyaha soomaaliya madaxa kooxda riddada xasan garguurta ayaa dhowr jeer fagaarayaasha ka sheegay in uusan bad u diidanayn dowladda etoobiya balse uu diidan yahay inay la macaamisho maamulka isku magacaabo somalilan ee uu hogaamiyo muuse biixi cabdi marka la dhiraandhiriyo qodobadan in muddo ah warbaahinta laga qarinayey ee turkiga uu soo bandhigay ahna ajendayaasha uu doonayo inuu ku wado waxa ugu yeeray heshiiska dhexdhexaadinta ah runtii waa kuwa muujinaya sida biyikama dhibcaanka ay ugu tahay turkiga inuu ilaashado masaalixda kala dhexayso ee dowladda xabashida etoobiya marka dhowr jiho laga eego xiriirka militari iyo xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya xukuumadaha adis ababa iyo anqara iyo xiriirka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo turkiga waxaa manfac iyo maslaxad ay ugu jirtaa turkiga kan etoobiya dhanka dhaqaalaha dhowr bilyan ayuu geliyaa etoobiya etoobiyana badeecado balaayiin doolar ah ayay kasoo dhoofsataa turkiga isagoo masaalixdiisa dhaqaale ilaashanaya wuxuu bilaabay inuu hoosaasiyo badda soomaaliya isagoo u ololeynaya in dowladda xabashada etoobiya ay kaalin weyn ku yeelato biyaha soomaaliya
للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaanu ku guda jirnaa dagaallo si xoogan loogu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka magaalada kismaayo qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii hadalhaynta waxaana la diyaara walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka janaayi cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo dagaalka kadib waxay maleeshiyaadka murtadiintu ka soo baxeen xerada iyaga oo doonayey inay dabagalaan ciidamada mujaahidiinta ee xerada weeraray balse waxay ku dhaceen kamiin qorshaysan dhimashadu waa sagaal murtad oo ay ku jiraan saddex saraakiil ah oo kala ah qusaalo oo ah abaanduule ciidan ganey oo ah taliyo koox iyo cigaal oo ah taliyo koox dhaawac waa saddex iyo toban askari hub kala duwanna waa lagu soo qanimaystay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaallo culus oo ka socda gobolka axmaarada ee etoobiya warbaahinta maxalliga ah waxay soo sheegtay in dagaalada hadda socda ay soo bilowdeen axaddii lasoo dhaafay dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamulkana uu si rasmi ah uga socdo goobjoogayaal ayaa soo wariyey in deegaanada labada ciidan ay ku dagaalameen ay ka mid tahay qarmashiihu amharasayd oo ka tirsan wolo laasta iyo tegeedhe iyo deegaano kale oo muhiim u ah ciidanka milatariga warbaahinta taageersan fano ayaa dhankeeda sheegtay in maleeshiyu aada u hubaysan oo jabhadda ka tirsan ay weerar ballaaran ku qaadeen magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka sheewa ee dhaca ismaamulka axmaarada ee waqooyiga etoobiya dhanka kale warbaahinta gudaha ee etoobiya waxay sheegtay in dowladdu qorsheynayso in gobolka axmaarada ay ka fuliso duqeymo ka dhanah maleeshiyada fano maadaama ay hadda jabhaddan gacanta ku hayso qeyb aad u badan oo ka tirsan maamulka gobolka maamulka abiy ayaa qorsheynayo in gobolkan uu geeyo diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee daroniska si ay u beegsadaan faano kadib markii ciidamada milatariga lagu jabiyey dagaalada dhanka dhulka taliyaal dhowr ah oo aan magacyadooda la shaacin oo taliska ciidanka milatariga ka tirsan ayaa lasoo wariyey inay wajihi doonaan xarig suurtagal ah oo la xiriira guuldarooyinka soo noqnoqday ee ku dhacay ololaha milatariga ee abiy axmed uu kaga dhawaaqay gobolka xmaarada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinada ay mareegtu maanta daawacday waxaa ka mid ah falanqeeyo masaare ah oo shaaciyey sababta rasmiga ah ee dowladda masar usoo faragelinayso soomaaliya doctor maxamed maxamuud mahraan ayaa waraysigu siiyey telefishinka arti qeybta af carabiga wuxuu ku sheegay in tallaabada ay masar hubka ugu daadguuraysay soomaaliya ayna ciidamada u dirayso ay tahay sidii ay qayb uga noqon lahayd mashruuca reer galbeedku maalgeliyo ee loo yaqaan argagixiso la dirarka ninkan oo wax ka dhiga jaamacadaha masar si aadahna u taageera nidaamka al sisi ayaa meesha ka saaray wararka ay ku hadaaqayaan madaxda xukuumadda muqdisho ee ah in ciidanka masar ay etoobiya ka difaacayaan soomaaliya wuxuu intaas ku daray in imaanshaha ciidanka masaarida ee soomaaliya uusan wax lugaha ku lahayn khilaafka ka taagan biyoxireenka alnahda ee dalka itoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan kasoo qaadanaynaa cudurka kalooraha oo ku faafaya waddanka suudaan wasaaradda caafimaadka ee suudaan ayaa ku dhawaaqday n faafitaanka cudurka daacuunka ee ka dilaacay dalka ay dagaaladu aafeeyeen kaasi oo ay ku dhinteen saddex boqol siddeetan iyo siddeed qof halka uu ku dhacay ilaa saddex iyo toban kun oo kale labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa maalintii shalay waxaa deegaanka ilka cadde oo qiyaas ahaan dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada beledweyne ilaa labaatan iyo shan kilomitir ka dhacay dagaal dhex maray maleeshiyaad hubaysan iyo gaadiidley dhowaan hub ka qaatay shaqa joojinna ku dhawaaqay gaadiidleyda oo xirtay waddada islamarkaana hakeeyey isku socodkii gaadiidka iyo dadka ayaa ka cabanaya isbaarooyin iyo arrimo kale waxaana ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad hubaysan laba ruux ayaa ku dhimatay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan waa tahay mahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil een hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ee adduunka ka taagan waxay tahay weerarka dhanka cirka ah ee maamulka gumaysoow ku qaaday een koonfurta lubnaan dhimashadu waxay kor u dhaaftay shan boqol een waxaana een dadka ay isla dhex marayeen muuqaalada laga soo tebinayo koonfurta lubnaan muuqaalo een saacado ka hor la faafiyey ayaa lagu arkeeyey duqeymo maanta dhacay iyo hilbaha dadka ay yuhuuddu duqaysay oo gaadiidka dul saaran iyo burbur baaxad leh oo ka dhashay xubintii hadalaynta warbaahintana caawa waa inagaynta قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna afaafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubinta khaza iyo cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaara walaalkeena suheyb cabdulaahi waad mahadsan tahay ismaaciil saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda duqeymo culus ayaa waxay ka geysteen magaalada khaza goobaha ay beegsadeen waxaa ka mid ah mukhayamka nusayraad ee bartamaha qidaaca dhaca si gaar ah goob madarase ah oo ay ku sugnaayeen dad barakacyal ah sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen burburka goobta ka dhashay
يا الله يا الله حسبي الله ونعم الوكيل استهداه يا الله يا الله يا رب يا الله ناس مقطعة يا اخوان يا رب حسبي الله ونعم الوكيل مجزرة مجزرة يا اخوان يا الله يا الله
waxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegeen in tirada shuhaadada afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa laba iyo toban halka dhaawacyadu ay yihiin afartan iyo saddex kale Een tirada guud ee shuhaadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun afar boqol lixdan iyo toddobo halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo shan kun sagaal boqol kow iyo labaatan kale Een halka haddii aan kaga gudubno dhinaca khaza ee aan eegno waqooyiga dabcan maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ururka isugu yaray xisbullah ee fadhigiisu yahay lubnaan waxaa dhex maraya dagaallo culus oo u badan duqaymo Een diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ku dhowaad boqol duqayn ayay koonfurta lubnaan waxa ay ka fuliyeen tan iyo saaka tirada dadka ku dhintay duqaymahana waxa ay gaarayaan shan boqol konton iyo sideed halka dhaawacyadu ay ku dhow yihiin laba kun masaaxo ballaaran oo ka tirsan koonfurta iyo bariga lubnaan ayay dabcan duqaymuhu bartilmaamaysadeen sidoo kale waqooyiga filistiin markaan eegno ururkan shiiciga ah ee fadhigiisu yahay lubnaan isagana waxa uu qaaday duqaymo culus oo uu ku beegsaday magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan duqaymaha ugu badanna waxa ay beegsanayeen xayfa inkastoo ururku sidoo kale sheegtay inay jiraan duqaymo uu ku qaaday saldhigyo militari oo ku yaala gudaha magaalooyinka ixtilaalka lagu haysto galabta duqayn xoogan ayaa waxay ka dhacday magaalada bayruud dhinaceeda koonfureed taliska ciidanka sahaynada bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu halkaasi ku beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan ururkan shiiciga ah ee iiraan hoostaga ee ka dagaalama lubnaan xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan ku hakilinaa قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa kulan ballaaran oo isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga shabeellada dhexe iyo golaha nuqabada wilaayadaas ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan shabeellada dhexe kulankan oo ahaa mid wadatashi ah ayaa lagu gorfeeyey xaaladda wilaayada ay marayso waxaana ka soo baxay go'aamo ay ka mid yihiin in la dardargeliyo faafinta dacwadda jihaadka iyo in shacabka deegaanada uu cadowgu haysto ee ka tirsan shabeellada dhexe la wacyigeliyo ugu horreyntii kulankaasi waxaa ka hadlay sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku tukade waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe marka allah idin barakeeyo waxa waaye marka naftayda aan la hadla mugan la hadlayo naftiina la kaliya la hadlamaayo waxaan la hadlaa midayda midayda midaan waxaan ku hayaan kuu sheegaan idiin sheega marka waxaan haysanaa marka adduunka waxa ugu qaalisan waa iimaan iimaankaasaan haysanaa iimaankaasuna ilaahay wuxuu ballan qaaday bal naqdifu bilxaqi cala albaatil fayadmaqu naqdif yani si kal qadiifa ilaahay wuxuu ku tuuraa baadilka oo meel fadhiya ayaa waxaa lagu tuuraa qadiifo oo xaqa fayadmaquhu maxay taha marka waa madaxa waxa nabarka madaxa ku dhaca idmaaq la yidhaahda madaxuu ka bashaaqaa xaqaa madaxa ka bashaaqinaya baadilka faidaa huwa zaahiq waaba faidaadaas waa fujaa'iya faidaa huwa zaahiq bahalkii bulalka lahayo weynaay zaahiqun waa aragteen yani ilaahay wuxuu ku dhuftay xaqiyo wuxuu ku dhuftay caws weyne weynu marka aaway sababta faidaa huwa zaahiq waxaa la waayey dhammaan yaa ceel dheer tegey yaa galcad tegay laba kun oo qof yaa budbud tegay yaa dabarigeysii marka ka horreysa maxaa yeelay galcad baadilkiyaa madaxa lagu dhuftay faidaa huwa zaahiq ololihii ugu dambeeyey muxuu ahay kii caad saddex kun waxaa layidhi saddex kun afar kun ciidan soo weerari kara ma jiro afar kun afar shan xero aa la geeyey oo minshaan ku jirta xaqiyaa lagu dhuftay fayadmaquhu faidaa huwa zaahiq saakii ber la yeelo oo loo soo aado al-shabaab waa cudurtoontay wax dhiman oo hadda ma jiraan waxaa la yidhi marka shibhi haddaan ka ilaadato hal sano meeqa waay hal sanaya intaasoo bilood aa arrintu nama toon dagaal dhicin idan waxaa la yidhi marka nimanka dawliyadu meesha ka asaasaya dawli naqayaan hadda waxaa la yidhi ha lagu tuuro ha diyaarada bow ha lagu siiyo cawdi iyo maalintii iyo qaraf ha lagu siiyo waryaa waxaa la riday yaa magaaladu waa shaqeeyo haysaa weli ma tegin ha dadku haa yani ha xoogaa dadku haw- hawas waasaano ikhwa marka waxa waaye waxaanan sideedaba waxaad ogtihiin maalintaan hadda soo hijroonaynay hadda inta ka dhexle wixii aan ka dheefnay hijradaad aad ogtihiin oo iimaan adduunka wixii iimaan laga kasbadaana u khayr badan yani ilaahay dadka iim- ay hijrada soo hijrooda muxuu leeyahay yani hijradu maxay tahay waxa waaye sida dadka loogu shubo yani haddii aad rabto inaad samayso baabuur ama markab aad samayso waxaad u baahan taha bir badan sooma yah jihaadku hadduu markab la samayn hayaya biro badana u baahan yahay birahaas marka biruhu iskuma yaalaan bawtaqa meel layidhaha lagu shubaa weel weyn oo biraha lagu karsha markino oo tumaaruhu macalinta ku kariyaan markino ku dhalaaliyaan bawtaqa la yidhahda bawtaqadaasaa laysku aa layskula shubaa markaasuu waxuu naqaa intii la rabo asaa kadib aa la kala googoosa ha la isticmaala meel la rabo markii birtaasu balato mujaahidiinta jihaadku waa saas wuxuu rabaa rag fara badan maal fara badan hal qofoo jihaadisa weligiin ma dhici kartaa jihaadku waa camal jamaaciya hal qof ama laba qof ama koox ama qabiil ama jufo di- dagaalami karta ma jirto wuxuu u baahan yahay dadka muslimiinta kulligooda u baahan yahay dadka muslimiinta markaas ay isugu imaan karaan marka aladiina aamanuu maxaa ku xiga si loo jihaado wahaajaruu waa ku xiga wahaajaru maxay tahay digsigiyaa dhexda ka geloweysa bowtaqadii jidkii lagu karaayey digsiga muslimiinta layskula karaayay fikirkooda iyo caqligooda iyo xooggooda iyo xandhooda layskula karaayaad gashay waay qofka digsigaas geli diido laf dheri waxaan dhihi jira hebel waa laf dheri geli weyse la yidhahdo qofkaas ilaahi waxuu leeyahay waladiina aamanuu walam yuhaajiruu dadka bowtaqada diiday inta iimaan la yimiday maa lakum min walaayati min shay idinkaba mid ma aha sidii la u fiirso aamanuu ana leeyahay idinkana mid ma aha xataa yuhaajiruu ilaa ay bowtaqadan ogolaadaan ilaa digsiga kariska ay xoolahooda iyo xoogooda iyo fikirkooda ay u ogolaadaan idinka mid maaha ilaahay qoran malaho qoran maaho hijrada mugga dhinka u qabaa hijrada inay walaal dhala lagu soo ajarad ajarba tahay iimaanku ba ansax iimaanku ba ansax ba ebo xataa yuhaajiru xataa waaqaaya ilaa ay kasoo hijrooda maxaa waaye digsigaanaa la rabaa in dad badan lagu shubo marka jihaadkan waxaa waaye ragga la isugu keenay hadda waa ogtihiin intaanan isugu nimid haddii ay ogolaan lahaayeen reer shabeellada dhexe kulligood xoogi xoole waxay leeyihiin bowtaqada inay soo galaan anaka gaalbaysa ilahay ma loo hawoolahayn marka in ilaahay yidhahdo yani maa lakum min walaayatihi min shayin xataa yuhaajiru in ilaahay yidhahdo xaq buu leeyahay xataa yuhaajiru yani maxaa jira khudlaanka dhan iyo diintan inay soco weyso in gaalana hunguriyeyso dad fadhiyay ka socota hindiya dhagxyo caabudaa qorya dinaya yurub iyo maraykan isugey waladiina kafaruu wax alla wixii aan ilaahayba aqaanin bacduhum awliyaau bacdin xamar haddaa tagto gaadiidka gaarada wadato waxaa laga sameeyey adduunka oo dhan baabuurtan hadda waaweyn booyadaha meeshaan yaala shiinaysaa sameeyey shiinays shiinays anuka xanaga la dhexay ya bal shiinays iyo anuka ya kafaruuha gaala waa midowda marka waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdin qoloba qolada kale waxay u noqotay garab iyo gaashaan ilaa tafcaluuhu haddaad sameey weysaan sida ay iyagu sameeyeen ha-dan waxaa loo celaa midnimadoodii yaa loo celaa midnimadoodii haddaad midnimadoodoo kala samey weysiin takun fitnatuna ahaanaysa iyo wa fasaadun fitna marka fitnadu maxay tahay waa in fitnatu diin in ilaahay kayrkii hala caabudo la yidhaahdo fitnada ugu weynna maxay tahay in ilaahay kayrkii la caabudo adduunka lagu caabudo oo laysku qasbo walfitnatu ashaddu min alqatli in lagu dilo waxaa ka waxay waxay ka roon tahay in diintaada ilaahay caabudi maysid lagu yidhahdo war ilaahay haddaadan caabudin mustaqbalka aan leenaha muxuu haddaan ilaahay caabudin mustaqbalkaan leenaha ilan waa dhimaynaa dafiir garkaana caddaaday hadduusan na caddaana waa noo soo baxay ilma miihid ilma haddaan nahay xataa toddobaatan sano lee noo dhiman daanba cimrino ya toddobaatan sano xayaatada ah iyo xayaatadan abadiyada ah haddaan ilaahay ku caabudi weyno toddobaatan kaan sano ka warrama walaalayaal takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir marka fitnatu diinaa dhacaysa waatan hadda laleeyahay maanta muslimiintii oo batroolka adduunka iska leh oo xoolaha adduunka iska leh oo dhallinyarada adduunka iyagu iska leh adduunka dhallinyarada jooga boqol kiiba sideetan waa muslimiin yani dadka dhan haram wey dadka dhan waa dhamaadeen gaalada dhan. hadda reer yurub maraykan dil isku dago dhallinyarada muslimiinta ka badan anuu sheelay iyo hindi ma sheegi laakiin inta ka soo hortoo gaal kala ah dhallinyarada muslimiinta ka badan marka dhallinyaradu ka zuuli mayso maasha inay qaalib ka tahay waxaa weeye marka ilaahana soo waafajiya marka bowtaqadaas inaan lugta la galno awalna aan moogtahay odayaal ka ahayn haddaana aan ka nahay odayaal ka nahay ilaahay dartiisna aan usoo hijrino ilmaha inaga uga nimiday runtii waa miise ilaahay ouna siiyey ilaahayna wuxuu leeyahay ulaa'ika hum almu'minuuna xaqa ulaa'ika waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illaahi iyo waladiina aawow wanasaruu kuwa u gargaaray u tageen ulaa'ika هم المؤمنون حقا أه وحال الرباء دتكي نقدم بي إن توجيهات لو عليو oo aad moogtahay idaacadda la xiriirtiin oo moogtahay sideedaba wixii markaas dhacayba aad ka hadashiin waxay nimanka markay jalcaan inay qabiiladii isu dhigaan macnaha xamaraa mashquul ka taagan yahay xamarku mashquul ka taagan yahay maxay noqotay ciidan lama haayee qabiilada ha loo dhigaa la yidhi dadkan hadda qabiiladii waxaa laga goobaa cali gaafa waxaa leeyahay wanayn la joogaa leeyahay qolyaqaata macali gaaf waan ila joogo qorya qaato reer baadiyo erileya ah haddaan moog tahay wax- dagaalkan miisaanku soo kordhaay adiga waxaasay hadda ay wax ka raadiyeen ayaantan marka waxay leeyihiin macnaha shabaabka ka socday soo dhan ku iman ya gacmuhu dhiga ha dadki yaa moogtahay la gacmuhu ha dadka marka in marxaladan loo sheego macnaha waxaad kasoo hadashay marxaladan idoo intaan ka kulula tiradan waxaas wax tiri maayaan arshale ninkii ku yiri waxaas wax tiri maayaan ee ay runtiis naqatay berigana aad markhaati uga tahay inaysan wax naqayn inta inta hirtaa amaad ila garan kartaa hibga rabtaa war muddo inta hirtay inaysan xaba tarin ilaan dhaqan maaha layska rabaa mihi dhaqan maa la rabaa haddii dalku dhulku noqdo gaalna waa tegi gurguurtana hal sanaa buu dhimanba sidiisaba waxaana laga nacay adduun iyo aakhiro adduun kulligiis waa laga nacay aakhirana waa hogtid aakhiro aakhiro ma laga jecel yahay ya gurguurta adduun iyo aakhira laga nacay waxaa hadda la leeyahay anu hadda kahor dhicmaa waxba laa jiray waxba laa jiray dilmadihi laakiin waxaan idin leeyahay wallahu qaalibun calaa amri waxaan idin leeyahay wallahu qaalibun ilaahay markuu amarkiisa qaalib ku naqaayana wuxuu sameeyaa waxyaaba oo marka hore qariib ah wallahu qaalibun calaa amrihi waxay ku jirtaa suuratu yuusuf mawjida ilaahay muguu qaalibka dhigaya dadka asbaabo u suubaa waxa asbaabo u sameeya marka niman yahow khayraa jiraaya adduunkanu sidiisa gaalo hadda maraykanka lahay adduunka aniga lima dhowaado diiradiisa sida waxay u hoobaayaan ya sida aabitay u haabaan aabitay ilma ilma dugsi ay hayaan ay u hooshoayaan soddon iyo dhowr milyan baa la jooga waxa marka nasrigu waa soo dhow yahay macnaha haddaan waxaan isla haynaa hadda haddaan waxaan isla nahay isku tubaan nahay nimaan hadda xabadu ku aalin iyo nimaan badbacsigin iyo nimaan soo soo hoogin soo dhiidin gew ma lama arko idan marka hadda nin khudlaan ka yeelaya diintan qof ka yeelaya muga odayaasha toosa ummaddaana haddii odayaasha culammada u toosaan nabigu muxuu ballan qaaday inay toosayso gebigeedaba culammadii odayaashana isku ah arrinka isku ah culamana arrinkaa ah odayaashana arrinkaa ah waa miisada shabeelada dhex ay leedahay inuu ninkuna culamo yahay aw sheekh hebel yahay ama macallinka cidda yahay haddana uuna addoonkeedu yahay haddana muhaajir uu yahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay marka waxaa waaye wax- tawxiidka dartiisaa naloo dhibaateeyey awalna odayaalan ka ahayn waxaa waaye ilaahay wuxuu rabaa inuu rag ku celsho meeshi dadku ku daydaan aniga aniga taas waa ii muuqata waxyaabaha xikmooyinku waa badan yihiin ilaa arrinka leeyahay laakiin aniga odayaashan in la tababaro oo odayaashaanu hudlaan ka fogaadaan oo odayaashaanu u fikiraan sida abuu cubayda u fikiraayo abuu cubayda diinta mas-uuliyad gaara ma asaga ka saaran waa la cayimay arxalu laqdiya odan loo naqa yiri sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe nabadoon macalin maxamed بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بام هدل ما كان كستين مال كستين جوجن ما إلهي بام كم هد أقوم هد إليه إنا أنت أسكدب قولها نقبضة ولاية شبه الله دحى يهوجانك ولاية إسلامية شبه الله دحى أيا إسوي يمد ودا تشير ودا تشي أه شركة سوق صابسن Ee, xaaladdu meesha maanta ay joogto sidii hore eh, looga warbixi lahay waxaan fariin u diraynaa deegaanka deegaanada cadowga islaamka uu haysto oo kusoo duulay cadowga inaan fariin gaarsiino Ee, arrin- fariintaasoo ah in sidii mataqaana dacwada islaamka looga guda lahay iyo sidii loogu si mataqaana fariin loo gaarsii lahay ayaan rabaa inaan ka warbixiyo Ee, waxaan leeyahay mus- dadka muslimiinta gaar ahaan deegaanka wilaayaadka shabeellaha dhexe dadka cadowgu eh, ku haysto oo ixtilaalka uu cadowgu ku haysto waxaan leenahay ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala waxaa naga soo kiin gaaraya warar aad iyo aad loogu farxo oo diinta jacaylkeeda iyo khayrkii la idinku ogaay inay ayaa idinka soo burqanaysa waxaan filayaa xilliga idin imaahayeen cadowgaas iyo maanta inaadan isku mid ahaynina ayagana awooddoodii waa baaba'day tabartoodii waa la arkay ciidan waa waayeen ee, say u dhaqmayaanna waad aragteen waxaa nagu haddana soo gaarow haysa in qabaa'iladii isdhammaynayaan isbaabi'inayaan in meydkii meelihii looga cararow haayo waxaasoo dhan darxuma inay da- deegaanada taalaan la soconnaa waxaan leenahay marka ugu horraysa tuubuu ilaa rabbikum war rabbigiin u towba keena diintiinna islaamkaona muqadaskaana ku dhowaada annaguna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maraan dheerayn inaan idin soo gaarno fariimahaasaan rabnaa inaas- eh, inay idin gaarto meel kastood joogtaan soo dhowaada Eh, waad aragteen maanta waa ka war- idinka laftiina warbixin ka dhiibi kara waxaad filayseen ood xasanka filayseen iyo wixii uu idiin sheegayo furuya baarkooda lagu sheegayey Eh, khawaarij baan idinka saaraynaa saan baan yeelaynaa saan baan yeelaynaa sheekadii eheeday meeshay kusoo gebagabowda waad aragteen kulanka waxaa looga arrinsaday mustaqbal kef dhow sida ummadda muslimiinta ah oo wilaayaadka shabeellaha dhexe dacwo iyo diinka loo gaarsii lahay dabadeetana laga fuji lahay dhibaatada ha iyo meesha meelaha ay ka ooman yihiin sidii looga wabxi lahay ayaa fa- ash- hadalku halka- meeshaas ku saabsana jihaad fii sabiilillaahi lambarka dhambe ku taaganaaba sidaas ah ee, in la ilaahay dartii loo jihaatamo si diinta ilaahay kor u u noqoto kalimatul kufrina ay u noqoto hoos waxyaabaha mataqaan ee, aan ka hadlayn ayay ugu muhiimsaneed waxyaabo badan iyo qorshe badanana laga qaatay qorshahaasoo aan rijayhayno maraan dheereen isbeddel inuu inuu deegaanada ka yimaado insha allahu tacaala ka hordhici mayno laakiin khayr badanaan filaynaa wax badanina odayaashu ay jeexjeexeen hogaanka wilaayadana ee gobolkana arrintaas aad iyo aad ugu- u bogaadiyey meeshana dad waxgarad fara badan oo akhyaara ayaa isugu yimiday nuqabo ah ugaasyo ah salaadiin ah oo kala duwan anwaacda ee nuqabadu ee wa- hogaanka is- ee qabiilku waa badan yahay waa la isugu yimid waana loo hagar beelay waxaana rajayeynaa insha allahu tacaala dadkaas sida looga fikiraayo wa- iyo sida dacwada loo gaarsiihayo iyo sida maxuu ahay matalan khayrka aanu la doonayno wax badanoo cajiib badana meesha ka dhacay marka waxaan rajayeynaa mar dhab haddii ilaahay ogolaado in eh, dadkaasuna wararkayna haddii ay gaaraan ka faa'iidaystaan iyaguna macaawisleyda iyo murtadiinta na waxaa loo ballan qaaday ninkii ilaahay kitaabkiisa kusoo laabaa towba keenaana in gacmo furan lagu soo dhoweeyo walaalka hadduu qofku mata waxaa noo dhexeeya waa islaamkaas iyo kufrigaasaan ku dagaashannahay ee dadku asalaam dad muslimiin ay ahaayeen Ee, waa nagala duufsaday iyagana waxaan leenaha caqligiina kusoo laabta dhibaatadiini waad aragteene Ila- ilaahay naarkama caymatiin ilaah kitaabkiisa kusoo laabtaan leenahay ununkuna gacmo furan inaan kusoo dhoweyno dadkaas ayaan diyaar u nahay qofkii ka dhega adeega oo arrintaas ay mata u dheg- u- u- u- u fududaa weysana waa u arki doonaa insha allahu taala wixii ilaahay u ballan qaado u arki doonaa insha allah marka saasaan rajayeyna waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay naqiib macalin faraweyne oo ka mid ah waxgaradka wilaayada shabeellada dhexe بسم الله مقا إن شاء خير الله يدنسيو ولما الله يوحد رسنتهن جلسدان يو وعد جوالك يو تحريدك واحد بدنا كصباح خير الله يدنسيو ولقى وركي سنوات درينتين أدبو في رفيع عن أولي هاي إلهي سبحانه وتعالى هنقو أنفع لنا مقا لما سبحانه وتعالى قف كستوى نقطة وحان نقول تحريدي إني دوب كان نيشي سكادكتو وحان أكتين مال انت لصو انسحابي oo gobolka laga soo bax maalintaa joogtay inad ku dhaxlay in khayr lagu dhex jaray ilaahay subxaana wa tacaalaba uu shar farta uusan noo saarin ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiisa allah noo kordhiyaan leenahay wacdaro fiicanaa meesha laga helay tababar fiicanaa laga helay cibro fiicanaa laga helay dal iyo dad iyo deeqba waa lagu bartay wax badanaa ka dhaca waxaad ogtihiin camladii xashdigaahda uu soo qalacsan gurguurte fashilkee meeshay ku dhammaatay maanta gobolka shabeellaha dhexe ugu horreeyey xamlaadka mehel lagu soo qaaday meeshay joogtayna beriga hal ciidan lagu hayo hal goob oo beriga ciidan fadhiyo aan lagu hayn ilaahi subxaana wa tacaalana subxaana wa tacaalana ay ku ahaato fadligiis ilaahi subxaana wa tacala mogtahay wuxuu leeyahay kulamaa awqaduu naara lilxarbi adfa'aha allah mar kastay dib soo shidaan uu lacay dadka hadda fiiriso waxay ku tusaalaynayaan tubaal hol caday ee dantee jika noqotay ma arki jirtay kuleeyihin reerbaadyaaba ku sheega waa tubaal holacday ee inta holacdo holacday jika noqotay kuleeyihin ee weliba qabowday waxay u baahantay kuleeyihin dabeyl tooga qaada jabis meesha haddii dabeyl qaada mugta cadaanku xataa kabaa mugta mugta ha wax yaal mugaas la arki maayo kuleeyihin marka khayr laagus adigana way kuu muuqanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa diiday in nuurkiisa la damiyo xasan gurguurte oo maraykan darwal u ah waxu soo qaaday xamlo saad ogtihiin laba sanay socotay ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa diiday yuriiduuna an yudfiu nuurallahi biafwaahin wayaba allah ilaahay subxaana watacaala waa diiday in xabladaas ay socoto in nuurka ilaahay la dumiyo ma suuragal ah waa ligaaba sheego geedka magaciisa waa bikad bowtaqadii bowtaqadaas dadka ku jira in la baabi'iyo ilaahay waa diiday wayaba allah ilaahay waa diiday subxaana watacaala inta mogtahay ilaahay u gargaaraysa ilaahay waa noo gargaaray soomaali noola gargaara haddaan ilaahay u gargaarno kitaabkiisa u- u bambaxnay aan noola gargaara horta ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa u gargaar allahna gadhgo dadka maha joogo dhan allahu akbar ilayhi oo hadda aan u malayna inay yihiin dad ebera takbiiray qaadaan faas waa ka hore maaha faas lama qomo jamiica ay- ay ay dhaqanayaan marka waxaa la rabaa dadka in la taxriido la booriyo xabladii xashan gurguurtana waa dareensantiin meeshii ku dambaysay inay fashil ku dhamaatay ilaahay subxaana watacaala fashilay muslimiintana u gargaaray dadka haddaan u malayno dad aan dadka gobol ay u haystaan dad xunna dad xun ma ahay dad fiican wa aad ay u wanaagsan yihiin ilaahay subxaana watacaala subxaana watacaala guul siiyey guushana waxaaba ka mid haddii qalabtoor ay saafi tahay maaragtay dadkii boqolkiiba boqol haddii haddaan beriga gaala ay soo raaci lahaayeen in moogta aysaan xalku ahleed ma huban ilaahay subxaana watacaala halko halko dad ma hal fasaadsan lagama waayo moogta marka qalbigooda moogta wixii haddaan ku jirna in xoogaa maaragtay la tarqiibiyo la habeeyo laga bixiyo taasaa laazim manku waxaan leenahay dadka fariintan u dirayna waxa ay tahay waxay arkeen moog tahay waaqaca layse alkhabaru kal mucayin ayaku beriga maahan khabarkay isha saareen soo ma mucayinka ishay saareen leanna moogta waxaas gurgur soo xashdiyey oo baabuurahay oo dabaabaadahay oo wax kastahay ishay soo saareen diyaarada lahay ha fiiraan mog meeshay ku dambeeyaan war xaggay aadeen lama haayo baawur yaanta hala maa la warsan waxaan jidka ka warran isku xira aada baale kowsar hal baawur ma yaqaan miirri lagu xira ku dhaw mayso ishay saareen sooma waaqic aday isha saareen waxay soo cajar aawe meelay aadeen lama yaqaano inaan gaal idin naxariisa waa u jeedin waxaan isfaraynaa in beri laga noqdo gaal sidaas isfarayna insha allahu tabaaraka watacaala annaguna beriyaan ka nahay saasaa noo ballan bilah towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa halkaasi kelmad ka jeediyey gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada shabeellada dhexe nabadoon cali biyow gaafow xasan gurguurte waa nin ilaahay la atootamo koonkan ilaahay waxa uu soo dejiyey kitaabba uu soo dejiyey munazala in lagu maamulo isna waa wariyay aniga majlisu tashriic lala baxdo baarlamaana aan samaysana qodoba ii soo saarta waxuu marka ku kufriyey awalan ninka ilaahay la atootamo ka hor yimaada waxaa layidhi ninka alla la atootamo afka uu jebiyaaye xamladiisa gebagabadeeda waxay ku daba martay waxay maanta taagan tahay in kuwii oo isagu majlisu tashriic ka dhigtay in maanta iyaga asiba ay eedayaanba kuwii oo meesho fariisaba asiga eedayaan wixii gaal duniyada jooguu keenay si kitaabka ilaahay uu dumiyo cadow uu noqday culmo iftoone uu keenay oo dhahaya mar walba haddoo warramta waxau leeyahay waxaan difaacaynaa dalka iyo diinka iyo iyo dadkaba aan difaacan uu leeyahay marka xasan waxa uu sameeyey xamlada uu soo qaaday gaal oo dhan uu soo waday diinka ilaahay inuu dumiyo uu soo waday meesha ay maanta taagantaha waad arkee wixii uu maamulayay oo dhan maanta waxaa ku soo hiray asiga iyo ra-iisul wasaarihii bisaa fadhiya ayagona marnab insha allahu inay kala tagaan baan sugaynaa marka gacan ku maayo horta taa inaan u sheega waa rabaa inta ay maqlaysa oo ku kadsoon oo u arkaysa in xasan wax yahay dadka marka uu maran habaawiyey ee uu iyo ciidamo iyo maanta tusay uu ka dhigay ila ku garaad la naqday ee wuxuu xamlada waday la kacay maantana cid naga xigta aysan jirin oon wada dhex degannahay yaan waxaan rabaa marka waxay yihiin inaan u sheego iyo waxay nagala kulmi lahayeen insha allah nabigu caleyhi salaatu wasalaam marka uu maka galay wuxuu la hadlay qiyaadiisa amara quwaadu wuxuu la hadlay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam raggii quwaadda ahay waxaanuu ku yidhi allaa tuqaatiluuhum hadiliina ilaa man qaatalahum hadiliina ciddaad la kulantaan oon idinla dagaalami adinku hadiliin uri oo min ahli maka ka mida annaga maantay waxaan nahay sidii nabigu uu u yidhi hadiliina midaan idinla dagaalamayn annaguna sidii aan nahay al-shabaab sidiisa dhan baa koonkan inuu kitaabka ilaahay wada gaarsiiyu rabiyaa meel walbuu tegaa ragga markaa la maranabaabiya waxaan u dardaarmaynaa inay saas naga sugayaan haddana maanta wax ku kallifi karaa ay ma hayaanoo xasan gurguurta wax uu haayoo dhan waa baabi'een hadduu etoobiya keenay hadduu maraykan keenay hadduu cid walba keenay gacan wax ku maayoto waxuu keenay isaguna col bay noqdeen marka ummaddan waxaan ugu digayaa bayaanka halka ugu fiican oo meesha ka soo baxay waa qabiila tanayaga ah oo maanta aan ka dhalannay inaan u naseexayno intaas waya qasadka aan leenahay waa loo imaanaa waddanka elbelaya lagu maamunaa wax kale laguma ogola anunkuna ma ogolin ruuxi waxaa badbaadaya asiga aan ka badbaadna aninkana naga badbaada intaasna waxaan u sheegayaa dadka qaraabada marka ilaahay inuu usoo laabtaana kula dardaarmaa tuubuu ilallaahi baan leeya ilahay usoo laabta cidda usoo laabatana waa badbaadaya naftooda iyo maalkooda badbaadaya ciddii wardiidoo sida cigramo naqatana way cigramo ku dhacaa ku dhacayo insha allah dadkaas waxaa naga soo gaadaya inay shacaab ahaan qabiilaad isu dilayaan haddii xawadlaya abgaal tahay waxaa kaloo naga soo gaaraya in ayagu arrintii xasan gurguurte uu la ordaya ay meesha ka baxday in cid walba ay leeyihiin waraxwaxma haynee meesha farakutirituma meelaha joogee iyaguna hadda ninka cidna maamushabanaysan cid xasan gurgurta maamushabanaysan jirin waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii fafreebka wararkana caaw oo naga intaa فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة